haatana kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga v o da oo isna ku saabsan xanuunka covid nneteen iyo soomaalida waxaa inoo soo diyaarisay halkana kasoo jeedinaysa falastiin axmed iimaan
coronavirus ayaa guud ahaan dunida ku keena culays waxaana inta badan soo muuqata dhaliilaha maamulada iyo dowladaha wadamada oo xanuunkan ka dilaacay ay kala kulmayaan sida ay u maareeyeen wax ka qabashada xanuunkan soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha eedahaasi loo jeedinayo dowladda tiradii ugu dambeysay ee shalay ee dowladdu soo saartay waxay ahayd kun shan boqol toddobaatan iyo saddex qof guud ahaan dadka soomaaliya xanuunka laga helay halka dhimashada guudna ay sheegtay dowladdu lixdan iyo kow qof dad badan ayaa qaba in ay tirada intaasi ka badan tahay waxaana muuqanaysa in ururinta xoogahan aysan ahayn mid aada la iskugu hadleyn karo doctor maxamed maxamuud cali fuje waa qabiir cudurada faafa iyo infectionka ah waxaana aan weydiiyey xaaladda xanuunka coronavirus ee soomaaliya xilligan xanuunku waa sii faafayaa maxaa jira habkii ka hortegidda ahaa oo la rabay in cudurka lagu hakiyo oo lagu xakameeyo ayaa soomaalida dhib badan ku ah oo arrinkaasoo ah arrin ka hor imaanaya dhaqankoodii soo jireenka ahaa oo ixtiraamka iyo habsiinta iyo wada fariisiga iyo wada sheekaysiga iyo ayaa dhaqankaas ayuu ka hor imaanaya masaajidkii oo salaada markii layska tukado la joogayo iyo habka layskaga qufaca iyo layskaga ilaaliyo iyo maskiga qaadashadiisoo dhib ku ah iyo waxaas ayaa keenaya marka waa faafa iyo dhalinyarada oo aan mas-uuliyadeeda kaga aadan faafitaanka weli aan si fiican u dhaqangelin iyo waayeelka oo asaga inuu istaxadiro laga rabay uusan weli taxadirkii ka jirin inkastoo aanay jirin tiro rasmi ah oo la heli karo haddana waxa uu xanuunkani ku dhacay dad aada u fara badan magaalada inkastoo waxyeeladiisa aysan gaarsiisanayn tan wadamada reer galbeedka qaar dadka qaarkii ayaa u arka in xaaladda xanuunka ay tahay mid farakabax ah islamarkaana wacyiga iyo ka hortaga faafitaankiisuba aysan si wanaagsan u shaqaynaynin sida uu sharxayo cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mida ururada bulshada rayidka xaaladda coronavirus ee soomaaliya waa kasoo daraysaa cudurkii wadanka ayuu ku baahayaa wixii wax looga qaban lahaana aada iyo aada ayay u kooban yihiin marka sidaas daraaddeed anigu waxaan dhihi lahaa xaaladdu way way aad bay u liidataa ilaahay ha naga soo gaaro muxuu ahay ilaahayna ha ka badbaadiyo dadka soomaaliyeed dadkii dhintana allah u naxariisto kuwa jirana allah ka bogsiiyo magaalada muqdisho waxaa ku yaala hal cisbitaal oo la geeyo bukaanada uu soo rita xanuunka coronavirus sidoo kalena waxaa ciriiri ah in qofku uu helo baaritaan dadka qaarkiis waxay ka fogaanayaan in ay tagaan cisbitaalka awoodda cisbitaalka ayaan sidoo kale ahayn mid qaadi karta baahida dadka magaalada ku dhaqan dhakhaatiir iyo xeeldheerayaal kale oo caafimaad oo aynu la hadalna ayaa walaac ka muujiyey sida dowladda ay iskugu koobtay dadaalada lagula dagaalamaya xanuunkan iyo faafitaankiisa oo ay sheegeen in cisbitaalada gaarka loo leeyahay ay dadku uga kalsooni badan yihiin cisbitaalka dowladdu ay maamuleyso haddaba wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya siciid maxamed cabdulaahi ayaan weydiiyey sababta ay wasaaraddu magaalada muqdisho oo sida la sheegaya ay ku nool yihiin dad ka badan laba milyan oo qof ay u dooneyso in hal meel lagu baaro laguna daweeyo waxaad la socotaa caafimaadka soomaaliya in run ahaantii wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaan dowladda federaalk soomaaliyaba ay caawinaada ugu ballaaran ay ka helaan adduunka dhaqaale ahaan mise maxaan dhahday marka loo eego caawinaada caafimaadka marka waxaan inta badan kala kaashanaa hay-adahan caalamiga ee naga caawiya arrimahan maxaan dhahday budgetka ugu badan run ahaantii ayaga ku bixiya oo run ahaantii muddada dheer ee soomaaliya ay ay dhibaatooyinka ku jirtayna ay ayagii boos weyn ka qaatay siday maxaan dhahday ummadda soomaaliyeed ay wax uga caawin lahaayeen mar allo markii ay cudurkani uu nagu soo biireen run ahaantii waxaa aada u xadidan oo aada la socotaan in qalabkii iyo wixii lagu baarayey run ahaantii wadamada dhan xitaa aada iyo aad waqti badan ay qaadatay si lagu helo marka taa ayaa keentay in dowladda federaalk soomaaliya ay iyada liidka qaadato maxaa yeeley waxa kani looma dayn karo dadka private-ka ah mise dadka sida gaarka ah oo u shaqeeya ee isbitaalada ugu shaqeeya sababtoo ah kow dowladdu waxa weeyaan waa tan hadda mas-uuliyaddeeda uu ka saaranya mandatena ee u haysato caafimaadka guud sidaa la socotaana dee hay-adaha iyo dadkana waxaa la xiriira dowladda taas ayaa keentay in liidka ay dowladdu qaadato shaybaarka qarankana sidaa lagu shaqaaleeyey oo aan bilownay baaritaamidii ugu horreeyey dad badan oo ay v o edu la hadashay ayaa sheegay in xanuunka uu ku dhacay sidoo kalena calaamadaha ay isku arkeen ma ahayn kuwo lamida kuwa wadamada reer galbeedka laga soo warinayo haddaba ma siyaabo kala duwan ayuu dadku ugu dhacaa xanuunka coronavirus waxaa su-aashaasi weydiiyey doctor fuje horta cudurku waa waa isku mid ilaa iyo hadda wax kala bedeloo tiro badan ma jiro kan yurub ku jira iyo kan halkaa ku jira waa isku sidii laakiin dadweynaha ayaa kala nooca demographicska kala nooca yurubka iyo north america dadka u badani waa dad waayeela oo difaacoodu yarya ama cuduro kale oo qaba comorbiditigaas qaba sokor iyo dhiikar iyo cancer iyo ama qaata dawooyin difaacooda hoos u dhigaya waa midaas annaga laakiin demographickeedna dhalinyarada u badan ayaguna cudurka u adkaystaan difaacooda jirku aada u fiican yahay laakiin waa kuwa ayagu faafinaya oo waalidkii iyo waayeelkii iyo ama iyo dhexdooda isku faafinaya wey culayska ugu weyn ayaa ka imanaya wacyiga dadka dowladda oo aan ballaarin ka hortaga xanuunka sida ay qabaan dadka qaar aynu la hadalnay cabdulaahi shirwac ayaan weydiiyey sida uu u arko dadaalka hadda socda ee xanuunka lagu xakameynayo ay dowladdu wado aniga waxay ila tahay lana wada ogsoonyaha dadku way ogsoon yihiin dadaalka hadda jiraahi waxa weeyaan waa mid isbarbar yaacaya waa mid aada u gaabis ah oo aysan jirinin xog rasmi ah oo laga duulayo wacyiga dadkuna aada ayuu u hooseeyaa dadkuna ma maqlayaan muxuu ahay talooyinka bahda caafimaadka iyo maamulada iyo dowladda dhexe iyo ay bixinayaan uma uma dhega nugla marka waxaa la dhihi karayaa waxaa weeyaan dadaalka socdaahi kuma filla mana u dhowa inuu arrintan wax ka qabto xalku wuxuu ku jiraa marka in bahda caafimaadka ay weliba gaar ahaan qaybaha dowladda hoostaga ama maamulada wadanka hoostaga iyo qaybaha maargaarka loo leeyahay inay wada shaqeeyaan ayaa ayaa loo baahan yahay oo hawsha la qaybiyo oo qoloba waxa ay ka gaari karto ama ay ku fiican tahay la siiyo waxaa kaloo loo baahan yahay jaamacadaha iyo hay-adaha cilmi baarista sameeya in iyaga qudhooda la siiyo inay sahan sameeyaan soo xog badan inay soo ururiyaan sidoo kaleeto maamulada ugu dambaynsta waxaan dhihi lahaa in la isku xiro ayaa loo baahan yahay degmooyinka iyo qeybaha degmooyinka u qeybsamaan iyo dadka ka shaqaynaya cudurkaasi inay wax ka qabtaan inay isku xiran yihiin si loo helo xog sugan oo baahsan si loo helo si wax ka qabashaduna ay markaa u noqoto mid bartilmaameed leh ururinta xogaha dadka uu xanuunku ku dhacay iyo kuwa u dhintay waxay lafdhabar u yihiin in la helo xalka ugu wanaagsan ee xanuunka lagu xakameyn karo iyo in wax badan laga ogaado siyaabaha kala duwan ee uu dadku u saameeyo taas ayaa waxaa caqabad ku ah in dad badani aysan tegin cisbitaalka martiini oo ah meesha keliya ee dhowrka milyan ee muqdisho ku nool looga baari karo xanuunka loona jiifin karo waxaana jirta in dad badani ay xanuunkan guryahooda la joogaan halka qaar kalena ay ugu dhinteen wasiir ku-xigeenka caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya ayaan weydiiyey sida xogtooda ay u dhammaystirmi karto mar haddii dad badani ay xanuunka guryaha la joogaan qaarna ay ugu dhimanayaan
waa run falastiin waana wax suuragal ah waana jirtaa run ahaantii in aan dad badan ay cudurka ay qabi karaan oo cadadka annagu aan sheegno keliya maahan marna isma dhihin annaga dadka qabo oo dhan waa numberka aan sheegno waa cudurka aada buu u fidayaa oo waddankao dhan uu ku fidayaa waxaan kula tacaalayna waa waxa keliya awoodayada iyo baarista aan leenahay oo hadda sidaad la socotaan saddex shaybaar unbaa waxbaara oo hargeysa iyo maxaan dhahday garowga iyo muqdisho unbaa inta badan baaritaanka sameeya marka taasina cadadka xitaa ay baaraan ma ahan cadad oo sembal ahaan lasoo qaaday ma ahane waa dadka dabagalka lagu hayay amise dadka xanuunka soo sheegta oo calaamadihii isku arka intaabaan baarnaa taa marka waxay run ahaantii ku caddaynaysaa in dad badani ay qabi karaan oo aan run ahaantii la baarin ayna dad badanna ay u dhiman karaan laakiin dowladda dadaalada ay wado waxaa ka mid ah siday dabagal u samayn lahayd oo run ahaantii gadaal loo dabageli lahaa dadka dhimashadooda iyo qubuurihii iyo in la tago oo dabagal lagu sameeyo dadka sababaha ay u dhimanayaan haddeerna waxaa muuqata maalin waliba waxaan report ka helnaa inta badan gobolka banaadir markaan idhaahno dadka cadadka u dhinta qabuuraha la geeya oo aan run ahaantii aan covid keliya ahayn oo bal inaan ogaano maxaan araya inta qofood u dhimanaysa guud ahaan ka dhimanaysa gobolka banaadir gaar ahaan u dhimanaysa mise laga soo sheego calaamadaha covid-ka marka dabagalkana sidaas ayaan ku samaynaa laakiin marna ma sheegan annaga mana sheegan doono in dhammaan wadanka oo dhan awood aan u leenahay baaristiisa dadka u dhimanayaanna inay jiraan taasi waa hubaal mar haddii aanan lagu guulaysan xakamaynta xanuunka iyo in la helo xog dhab ah oo ku aadan dadka uu ku dhacayo iyo kuwa u dhimanaya intee bay la eg tahay rajada laga qabi karo xal loo helo xanuunkan waxaa taas ka jawaabaya dhaktar fuje rajada cudurka laga qabo waa in uu ilaahay idinkiis uu aada iyo aada nooga sii yaraado markuu dad badan maro dhalinyarada badan maro uu adkaystaan inuu naga sii yaraado haddii dhalinyaradu ay dhaqangeliyaan tilmaamaha iyo wacyigelinta la siinayo oo xooga badan ay ku wajaan maaskaga inay qaataan inay distance social distances sameeyaan inay gacmaha iska dhaqaan inay caf etiketeka ay aruuriyaan inay hadday calaamada isku arkaan ay gurigooda joogaan ama la xiriiraan meesha laga rabo tilmaamaha la siiyo ay qaataan haddii uu ku daran yahana ay isbitaalkii iyo ambulance dalbadaan markaas haddii la dhaqangeliyo dadku kala fogaado waa intaas laakiin warkaan hadalkan wuxuu u baahan yahay dhaqan soo jireena in laga hortago u baahan yahay dhaqan in la bedelaana waqti bay qaadataa marka dhibkaas weeye dhibka jiraa marka sida adduunka laga rajeynayaan lamid nahay in cudurka uu noqdo cudur oo iska endemika oo dadka la noolaada xiliyada gobolkoodna soo kaca sida coronavirusyada kale lagu yaqaanay oo dhan waa kaasa haddii cudurka loo helo tallaal oo tallaalku uu tallaal waxtara uu noqdo hade kaas waa sida cuduradii layskaga tallaali jiro isagana layskaga tallaalaya laakiin kaasi ma soo dhowaa badbaadada marka ugu weyn oo waxay tahay in wacyigelinta la qaato iyadana la xoojiyo qof walbana ay gaarto qof walbana uu siday tahay ugu qaato ayay tahay rajada ugu fiican oo cudurkii markaas naga haki karaysa laakiin waxaan la midnahay afrikadaas kaleaan la midnahay nin baahan oo hal doolar isagooba ku noolaa oo garabrarato ah waryaa gurigaaga joog waryaa saa samee ma yeelay wuxuu ku leeyahay ama korona hay dilo ama baahi hay disho marka baahidu inta i dili lahayd koronaha waa u adkaysan karaa dhallinyarana inkastoo ilaah u yasiray dad badan oo xanuunkana uu ku dhacay haddana ma ahan mid sahlan in dal soomaaliya oo kale ah xanuunkan oo waddamo awood dhaqaale iyo aqoonba le ay ka adkaan waayeen inay xakameeyaan oo ay guulka gaarto waxayse dad badani filayeen in intaas looga sii dhowaado dagaalka xanuunkan oo muddo dunida sii joogi doona sida ay saadaalinayaan qabiirada caafimaadka
aad ayay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo inoo soo jeedinaysay barnaamijkaasi bandhiga v o eda